taad baqatay fidi inta kalena daba soco ha ka harin kitaab markaad aragta qaad ahri meel diin lagu haya markaad aragta xaadir saas darteed bay salafkeeni markay ku camalfaleen baa waxay dhihi jireen qofka hadalka iyo masalada cilmigaan ka dhagaysta adiga oo maqlay intuuna dhalan ninkaa sheegaya xalaqada fadhiya sheekha ka oon dhalan baan xadiidka maqlay haddana marka isagoo sheegaya aan maqla waan soo fadhiistaa sidaa qofaan weligii maqal baan u dhagaystaa waxaa laga yaabaa inuu wax kaaga soo baxo hadda kahor aan kaaga soo bixin waxaad hadda kahor ka fahmin aad ka fahantaa laga yaabaa kow haddaba waxaa la rabaa min adabi talabi waxaa ka mida inaad ogaato weligaa cilmiga la soo afoeegi maysid weligaana aalibulcilminimo inaadan ka bixin wey weligaana aalibulcilmi hata wey somayn arag adduunyadaba wax adduunyada ka takharuja ma aragteen dalabkeeda iyo risqa raadintiisa wax ka takharuja weli ma aragteen oo yidhaahda anu hadda waan ka soo qalin jabiyey adduunyahii dhaqaalaheeda raadintii inta aad neebsanaysee afka wuxuu liqoo cunay wuxuu cabbo u baahan yahay cunadii iyo raashinkii raadintoodii waad wadi soo maaha qalbigaagiina inta aad noobsanaysee nooshahay nafaqadii iyo faquutu ruuxi buu u baahan yahayo isna inaad u raadiso iyo ishaa aadan goynin haddaad midkoo iska daynayso adduunyada saxmad ka jirta oo laysu daba taagan yahay oo dadku ilihii dhaqaalihiistaane u baneen dadkii kaa dambeeye booska ka ciriiriyin laakiin cilmiga iyo talabkiisa wax ku haystaa ma laha sida dacwadii iyo kucamalkiisa wax isku haysta way jirin saxmad kama jirto haddaba saa darteed fawaadibhu cilmigii daa'im arrinta labaad ee kugula dardaarmaya waxaa weeyaan buu ku yidhi wakhud qaado cilmigii biljiddi dadaal aad ku dadaalayso dadaalkaa lagu dadaalaya dhabnimada aljiddu laba er macnaa loo isticmaalaa innaga laqad marka loo bedelayo qofkii wixii inuu ku dadaalay helitaankiisa iyo inuu ka dhabeeyo qaadashadiisa alaaun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun waxaa leh kastoo markay dhab qofka ka tahay daacad ka tahay iyo markay kaftan ka tahay waa isugu mid haddaba dadaalna waa lagaa rabaa cilmiga talabkiisu keliya maaha inaad iska soo fadhiisato la tiraahdo weliga waan iska dalbi laakiin aadan dadaal badan ku bixinin wuxuu ku leeyahay daa'imka aan ku leeyahay dadaal badanna ugu dar marka koowaad marka labaad markaad cilmigii baranayso cilmi aad si kaa dhab iyo daacada u baranaysa ha noqdo cilmi dhagood yaanu kaa noqon waxaa jira xeruhu markii cilmiga la baranaya labaa loo qabsamaa qofna wixii wuxuu u dhagaystaa ee u soo qaata aad baratid qofna wuu iska fadhiyaa u maahane wax uga sii hooseeya ma jira wuu iska dhaqaaqay waa weel dabada ka furan hadhow maalinka dambe wuxuu dhihi maadaa qaala aanifan isagoo laad arkay marka wuxuu ku leeyahay cilmiga barashadiisu dadaalka waxaad u dartaa waxa aad marayso si dhab iyo daacadnimo aad u baro markaad kitaab akhriyayso kitaabka inaad fahanto waxaan ku yaalla iyo inaad xasuusatood barata waxaan ku yaalla u baro fain actaakahu llaahu haddii aad waqti dheer ku bixiso dadaal iyo ka dhabayn badan aad muujiso oo ilaahay waxuu kaa siiya intay dooniba halekaatee fain actaakahu llaahu ilahay haddii uu ku siiyo intafacta waad ku intifaacaysaa waaba soo sheegtay saad ugu intifaacayso hase ahaatee dadku markay cilmigii bartaan waa hibe ilaahay bixinayo isku heer u gaari mayso waxaa laga yaabaa dadkii kula qayrka ahaa qayrnimada ama da-aadula ekaataan ama aad isku lood ahaataan dalabkii iyo cilmigii iyo xerkii aad isku mid ahaataane haddaa dadkiin aad ka dheer tahay is aragto ood ka yar fahmi badan tahay ama waxoogay aad la yar dheer tahay waxoogay aad dhaaftay oo dadkiioo weli soo gurguuranaya adu aad horay u mooday wain ucطiita fiihi cilmigii haddii lagu siiyo tuula baacin baac dheerar haddii lagu siiya baac waa isla baaci baac waa baaci af soomaaliga ahaa labadii nin maxaa yidhi xilligeed waxay dhaheen soomaalidu ninka gaaban iyo ninka dheer weligood waxay dhaheen xurguf baa ka dhaxaysay hoos ka tuur marka waxaa la yidhi ceel bay wadaan wada shubayeen ninkii dheeraabaa wuxuu rabaa inuu yidhaahdo adugu aad kaal waxba ma tihide anaa biyaha soo saaraya markaasuu wuxuu yidhi baac dheer baa biyaha wada kii kalena ninka gaabanna waxun buu guri laftiisgurdee laftiisa intaa wayaan gaarsin baaca dheer hadda waxaa jira marka saa intuu soo qabta wadaanta usaa isula taagaa baaca la yidhahdaa marka waxaa looga jeedaa tuula baacin haddaad qof baac dheer noqoto oo cilmi aqoon dheer baro ilaahay ku siiyo oo waqaala naasu dadkuna ay ku yidhaahdaan innaka adigu qad calimta waxbaad baratay oo lagu yidhahda sida soomaalidu ay dhihi jireen afarta madhabood buu ka jawaabaa oo lagu yidhahdaa caalim baa tahay oo lagu yidhaahdo ilaahay baa diin ku shubay oo lagu yidhaahdo lagu buunbuuniyo buunbuunintiina hadda waad ogtihiin oo brotocool bay noqotay oo markii wadaad muxaadara jeedinaya muqadimo loo sameynaya horta waa in la buunbuuniyo la ammaano wadaadka la ammaanin la buunbuuninna waayahan dambe in la yar liiday buu wambadi waxoogay cudad buu qaaday oo calooshii ku gunti waa waxay ahayd inuu wadaadku yidhahdo allaahuma ina haadaa munkarun ilaahu munkar weeye kan oo nabigu calai sl xadiidkii miqdaad sawma ahayn imaam muslim saxiisa ku banayey ninkii ninka hortiisa ku ammaanay wuxuu yidhi muxuu ku yidhi muxuu ku yidhi nabigu laakiin nin baan weydiiyey sheekha samta dahara saaxibika ninka saaxiibkaa markaad kala jebisay meelxun baad si xun baad u yeeshay qofka sidiisaa marka la ammaano aamaha wuxuu u samaysan yahay ammaan jacayl وحكي لها شارب البرد وأنا بينك لها يهوي الثناء مقصر ومبرز ومقصر حب الثناء طبيعة الإنسان أما أنت وحاجة تعلم إنك ضدك كهرية مطنع إنك قابس كذا بين لوضع ما أنت وتعليه نعطي إن الرجد حب الثناء أما أنت تعال كذا طبيعة الإنسان هذا ما هذا بعد الحيوي ما هذا في أمان الله بوني وكبريا صدرت haddii dadku ku yidhaahdaan waa qaala naasu inaka qad calimta alla inay waxbaad barato aqoon waay waa ku siiyey ha ismoodin inaad meel gaartay waxaadna ogaataa buuq iyo qalab baa ku dul saaranoo lagula daba socdaa nimankii raqiib iyo catiid ahaayey iyagu kaama harin falaa ta'man ha ka aamin noqon oo weligaa yaanan maankaaga iyo maskaxdaada ka bixin su'aal allaahi canhu ilaahay inuu cilmigaa ku weydiin doono bitawbiikin si weliba canaan leh iyo wajifiiqa lagu weydiin doono oo lagu yidhaahdo calimta cilmigii baratay ee fahal cabilta ma ku dhaqantay cilmiga waad baratay laakiin ma ku dhaqantay wuxuu rabaa inuu kuhana xasuusiyo cilmigu camal buu u baahan yahay qofku hadduu cilmigiisa ku camal falana quruur iyo isla weynan ma galo inta ku caqalfalkaaga iyo ku dhaqanka cilmigaagu uu yar yahay baa quruurka iyo isla weynaanta nafku xoogay si bac la buufiyey inaad noqoto iyo baaluunkii oo kaleeto waxaad noqotaa hadda inta cilmiga dhaqankiisu kugu yar yahay laakiin inta cilmiga ku dhaqankiisu kugu badan yahay tawaaduca ah hoosusu dhigaagu wuu badan isla weynankaaga iyo batraanimaduna waa yar dadka inaad quursatana ma dhici doonto laakiin haddii lagu ammaano oo lagu faaniyo oo cilmiga ku dhaqankiisiina kugu yaraado oo inaad muqasir gaabiyey oo wixii lagu lahaa ka soo bixi waayey tahay ay maankaaga ka baxdo oo in su-aal akhra ku daba tiarla aad ilowdo waad isla waaweynaan waxaadan ahayn baad isboodi meel aan ahaynna maalinka dambe intaad gasho ba waxaad noqon wax nin usan ahayn tuurnoo iska dhigay baa fani aanan lahayn iyo boos aadan joogin baad isgelin ataa dad cajaayiba noqon marka meel fagaaro lagu qosado taagan baad arkay aakhira ciqaabtin la gaarin saa darteed laba arrimood su-aasha iman doontaa waa tii nabigu yidhi alayhi salaam sheegay soomaalina ay ku mahmahday soomaalida waxay tidhi dadka wadaad duub weyn baa naarta ugu horrayn doona dadka inta naarta geli doonta wadaad duub weyn baa ugu horreeya arrinta xadiis nabigu sheegay awalu man tusacaru bihi naar dadka naarta lagu horeeya qiyaamada waxaa u horrayn doona alaatatan saddex waxaa ka mid ah nin caalim aha oo adiga inta lagala talinayaa hadda markaasaa ilahay inta soo istaajiy wuxuu leey cilmigii lagu baray maxaad kaga camal fashay ilaahu diintii baan fidiyey oo ka aan sheegay oo waxaan aan sheegay markaasaa waxaa lagu leeyahay kadabta beenaarata waxaad dinu sheegaysa ilaahay dartii iyo diinku dhaqankaama ahayn waxaad u samaysay intaasoo dhan liyuqaala laka qaali wa caalimu wuxuu qur-aanka yaqaanaa cilmi badan lagu yidhahday ka ahayd magacdoon baa ahayd waqad qiila laka lagu yidhi adduunka intaad joogtay uma yu'maru bihi fayusxabu ila naari amar baa lagu bixinoo naartaa lagu jiidi muu jeeda wadaad weyn baa dadka naar ugu horreeya saddexdii buu ka mid yahay ugu horreeya naarta lagu horinayo haddaba inaad cilmi barato ood ku soo daasho ood soo rafaado kadibna aadan ku dhaqmin waa khasaaro wey sufyaan bnu cuyeyne radi allahu canhu wa ardaahu wuxuu ahaa alxadiidi walfiqhi culamaa maka culamaa alxadiis buu ka mid ah waa sheekh imaamu shaafici iyo xumiidi iyo ragga midka nin say cibaado badan oo aad u salaad badan buu ahaa habeen buu aad isagoo salaad u tukanaya nin baa wuxuu ku yidhi sufyaanow waa yeelna wuu ahaa nin intaana cilmi baad soo baranaysay intaana diinta waad soo baraysay dadkii haddana waa yeel baa tee naftaada ma u yaraha turtid wuxuu ku yidhi yaa haada ana waxaan ku weydiiyey buuri cilmiga aan soo baray haddaanan camal uga faa'iidaysanin famada istafadtu طلبkii iyo xayntii iyo wareegii haddii aana ku dhaqan iyo darajaad aakhira ku raadintooda aanan ka faa'iidin maxaan ka faa'iiday buuri qaxayga iyo socodkayga iyo wareegayga maxaa miro aan ka helay hebel baad u sheegta aniga waxyaana ku camal falon la imaada maaha falaa ta'manha ka aamin noqon oo maalkaaga iyo maskaxdaada yaanay ka bixin su'aal allahi canhu ilahay inuu ku weydiin doona cilmiga oo lagugula xisaabtami doono bitawbiiqin weliba si canaan leh in lagugula xisaabtami doono oo wejiga lagaa fiiqayo ixtiraam iyo qadarin iyo sida adduunka sheekh lagu leeyahay aan ahayn calimta waad baratay cilmigii fahal camilta maku camalfashay maku dhaqantay in su-aasha lagu weydiin doono ha ka aamin noqon maalkaagana yaanay ka bixin hadday maalkaaga ku jirtana waa in aad noqotaa kuku talagalaoo ka muuqata dhaqankiisa waxaadna ogaataa fara'su lcilmi cilmiga madaxiisu iyo baarkiisa sare waxaa weeye taqwa allah ilah in lagaga baqo xaqan si dhaba looga baqo oo alcilmu huwa alkhashyatu alla ka cabsiga wey inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay addoommadiisa waxaa si dhaba uga cabsada ninka culimada haddaba cilmigii haddaan ilaahay kaga cabsanin inaadan culimmadii ku jirin ma aragtaa culimmada la shareeye cilmiga leh ilaahay agtiisa cilmigoodu waxtarka leeyahay kuma jirtid waxaadna ogaataa qofku cilmigii meel xun buu kaga dhici kala dhici karaa waana inoo iman doontaa fara'su lcilmi cilmiga madaxiisa iyo baarkiisa sare ee halka la higsada ah markaad geedka fuulayso waxaad higsanaysaa soo baarka sare inaad gaarta maaha baarka in la gaaro labaday cilmiga laga soo goostay taqwa allaahi xaqan ilahay si dhaba in loogaga baqo wey ma aha in lagu ugaarsado mana aha in xoolaha agoonta iyo masaakiinta lagu raadsado mana aha magac iyo sharaf in lagu raadiyo mana aha in shaqo iyo wadiifo lagu doono intaasoo dhan maaha cilmi waxaa lagu bartay oo asaas oo baarka ugu sareeya natiijada miraha ugu weyne laga goosta ah taqwa allaahi xaqan ilah inaad kaga baqdo saa darteed baa waxaa laga rabaa qof waliba zakaatu lcilmi culamada xadiidku markay xadidka baranayan waxay dhihi jireen niman yahow zakada maalku aclaa nisaabin fii nisaabka ugu sarreeya amwaasha zakada ay kaga goodaayeen waa kee mise wey xoolaha anwaacdooda kala duwan nooca ugu tira badan tiro ahaan anwaaca tirada badan raqamka ugu weyn waa kee ay zake kaga waajibto ya arigu afartan afartan baa u badan miya daraaimta waa imis laba boqol wey laba boqol iyo afartan kee badan waxay dhihi jireen labada boqol ee xadiid waxaad kaga dhaqantaa haddii aad ugu yar tahay laba xadiid iyo badh nisaabkii zakada bixi waxaa ka sii fiican bay dhaheen nisaabu lghanamkii afartankii xadiidoo mid inaad ku dhaqanto ku soo marta waa waxaa laga hadlayaa laakiin qolyaha masaakiinta halkaa hadanba soo socdaa laga hadlayaa innaga laakiin waxaan ka baqayaa in xataa labadii boqol nisaabka inaan kaga dhaqmin marka musiibo way jirta walaysa ma aha cilmigu bian yuqaala in lagu yidhaahdo laqad ra'asta madax baad noqoto madax baallo oo ninkii hebelaha muxuu yaqaana in lagu sheeg sheego oo nin sarreeyaad noqotay oo madax baad noqotay lagu yidhaahda cilmi ma aha cilmi waa ilaahay in lagaga boqo lagu dhaqmo wey markaad cilmiga baratana hadda saddex arrimood inuu soo sheegay ka cilmiga daa'im waxbarashadu kaa dhab ha noqoto dadaal ku bixi saddex ku dhaqan cilmiga wixii aad baratay cilmihii ku dhaqan dhaqankiisii ha lagaa helo arrin afraad baa lagaa rabaa oo aadaabulcilmi ka mid ah wa afdalu sawbika dhar aad xirata waxaa ugu wanaagsani alixsaanu samafal wey laakiin naraa waxaanu kugu aragnaa thawba alisaacati dharkii xumaata qalabista inaad xiratay wuxuu yidhi xirashada waxaa lagaa doonaya dabeecaddaada iyo dhaqankaaga iyo muuqaalkaaga sama iyo wanaag inuu kaa muuqdo aad rabaa soo ninkii aalibulcilmiga ahaa ma tihid soo xaamilu shariica ma tihid horta socodkaagu waa inuu sama ka muuqdo dabeecadaadana waa inay sama iyo wanaag ka muuqdo gacantaaduna waa inay gacan furan iyo ixsaan noqoto oo inta san lagaga daydo socodkaaga iyo qaabkaaga iyo muuqaalkaagu in laga dida maaha oo dhaqan xumo ay ka muuqato iyo asluub xumo dabeecad adiga la dhaqanka dadkaaguna inay asluub iyo dhaqan xumo ka muuqato iyo akhlaaq xumo maaha xiriirka dadka alla yeela iyo xoolaha iyo adduunka marka la yimaadana ninka ugu xoola jecel inaad noqoto maaha adduunkii waxaa la yidhi wadaadadii markii si waliba shilkasha lagu somayda maqal taa markay wadaadadii samayn waayeen soo ma taqaanaan afareyda laynoo tiriyey oo intuba hunguri ah taba maqashay sooma afareyda soomaaliya waxay dhaheen wadaadka u fiirso waxaan arkay niman waqooyiga afrika la yidhaahdo jazaa'ir tunis morocco mahmaahahooda hunguriga ku saabsan oo dhan wadaad wey waxaana kuwan iyo soomaalidu waxbaa isu galay soomaalidu waxay yidhaahdeen markii wan la qalo wardiyow wardiya wardiyaya markii kale weer cad xidhow cumar cad buu duwan bay dhaheen cadaas waxay dhaheen markii wan la qalo wardiyow markii kale weer cad xidhow markii sac la qalo saciyow markii kale saan xun watow ama saan yar watow oo masallihi markuu kildi helo waa shaahi mogtahay alsabow markii kale kuudud xumow markuu xeero markii hore xamdiyow alxamdulilah alxamdulilah ku haya markii kale xaaska jarow carruurtu nag ka dhigay waxaasoo dhani wadaad afdal sawbi kal ixsaanu laga waayey wadaadku waa inuu dadka u dulqaad badan yahay waa inuu dadka ugu deersisan yahay waa inuu dadka ugu cafis badan yahay ciddii wax yeesha waa inuu dadku u akhlaaqaya dhaqan wanaagsan yahay ugu hadal macaan yahay wa afdalu thawbi ka dharaad xirata waxaa u wanaagsan inaad maryo qurqurux badan iyo kaaweydaysan oo feeraysan soo xirata maha ujeeddada ugu asaasigiihi waa lagaaga baahan yahay in allaha jamiilu yuxibu ljalaala taa waa lagaa rabaa laakiin kan ugu fadli badan muxuu yahay alixsaanu samafal an tacbud allaha kaanaka taraahu oo cibaadada ilahi aad taxqiijsa wey saa darteed ninka aalibulcilmigiihi eraygiisa dhaqankiisa socodkiisa waa inuu ka muuqataa cilmigii uu baranayey raadkiisa iyo saamayntiisu inay ka muuqata wey laakiin sidii sheekhu sheegayey haddii la kala garan waayo aalibulcilmigi iyo suuqii la kala garan waayo dhibaato wey adkiisu suuqa joogay filimada daawanaya adiga casharada dhegaysanaya dad waxbaba dhaamin muhiimahoosa kuguma duxin wey laakiin naraa waxaan aragnaa hawba alisaa'ati dharkii xumaatada iyo qaabxunurdhaqanka iyo akhlaaq xumada qad labist inaad xiratay ee isdaba qabo sidii haboreed maaha idaa maa lam yufidka alcilmu cilmigu hadduunan ku ziyaadinin khayran wax wanaaga fa khayrun minu waxaa kaaga khayrroonba alla qad jahilta inaad baran baa kaaga khayrroonayd jahliga lagugu cudurdaari maayo oo cilmi barasha la'aanta dembigii kaa soo raaci lahaa kaa dhici maayo laakiin qof waliba mas-uuliyadda diineed ee saaran iyo cibaadada ilaahay qadarka waajibka ku yihi waa biqadri inta uu rabbigii yaqaano axkaamtiisii shariicada uu garanayo markaad axkaamtii taxriimka iyo taxliilkii barato waxaa lagugula xisaabtami si aan loogula xisaabtamaynin qofka jaahilka ka ah qof waa inuu ka cibaada badnaa kana alcabsi badnaa intuu rabbigii uga aqoon badan yahay dadka kale cilmiga waxaa loo bartaa haddaba inaad ilaahay ugu dhowaato hadday ilahay ugu dhowaan weydo waxaaduu noqon kii la yidhi calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fasaakha minaa faatbacahu shayaan ilahay tusaale wuxuga dhigay nin cilmigu bartay ku dhaqmi waayey kamaaliil kalbi mar ay buu la mid yahay yidhi wax ay lagu matalo nin cilmigii bartay oon ku dhaqankiisii lahayn dameerna waa lagu matalay labada wax ka hor ku matashaan waxaa doofaar ku matila doofaarkana waxay yidhaahdeen waa sida aygoo kaleetun iska raaci dameerna waa lagu matalo kamaali ximaari yaxmilu asfaaran dameer kitaab lagu raray muxuu ka faa'iidi sidaa baa noqon idaa maa lam yufidka alcilmu khayran cilmigu khayr iyo toosnaan iyo tawba iyo ku dhaqan haddaanu kugu faa'iideyn fakhayru mina waxaa kaaga ron allow qad jahilta inaad jaahil ka tahay waayo wixii daal iyo rafaad iyo dhib kaaga baxay maba kaaga baxeenba waktigaa adduunyadaadiiy wax kalunbaa waad ku qabsan lahayd intuu wakti badan kaaga baxo oo dhaqaaq badan kaaga baxo oo daal badan kaaga baxo haddana inaad khayr iyo faa'iide kala kulmini anigu nasiib daraa wey kadib cilmiga markaad baranayso arrin muhima iska ilaali buu ku yidhi markay cilmiga shariicada fahamkeedu yimaado inaad degdegto iska ilaali in alqaaka hadduu kaa tuuro fahamka fahamkaagii fii mahaawin meelo gebi iyo dow ah hadduu kaa tuuro falaytaka uma laytaka maa fahimta halkan layta waxaa weeye erey shallaytaa wey macnaha waxaa kuu roonaan lahayda oo kuu roonaan lahayda inaadan waxba fahmin macnaha fahmaad ka shallayda wey fahamkaad ka shallayda shallaytadu waxay ku gaarsiin aad inaad uga shallaydo oo jeclaysata waxbaba inaad kala fahmin markii culumta shariicada la fahmayo buu wuxuu ku leeyahay cilmiga markii aad fahmayso had iyo goor fahamkiisu inay calaamad su-aal u saaran tahay noqo oo had iyo goor ha kuu taagnaata su-aasha fahamkan aad fahantay amuu qaldan yahay waxaad iska eegtaa waybay yidhahdeen sida la isaga eega haddaba su-ul fahmiga sida la isaga eegaa waxaa ka mida inaad iska ilaaliso horta fahmun laysa laka fiihi salafun inaad raximkallah si kastoo adiga kugu isugu sawiro macna aan salafka iyo a'imadii cid kaaga horraysay oo ka fahantay aanay jirin inaad qardajeexda iska ilaali diintani hadda ma soo degin dadka fahmaya bartayna adigu uguma horraysid ugumana daacadsaxid ugumana aqoon badid in kaa daacadsan oo kaa fahmo badan oo kaa aqoon badan oo kaa la caabudsan baa soo martay oo tiro badan aayaddan iyo xadiidkan aad araysa lasoo wada mar waa lasoo wada arkay luqadday ku soo degeen waa lagaa yaqaan sababtay ku timid waa lagaa yaqaan ikhlaaskii qalbigii lagaa lagaa badiyaa aqoonta waxyaabihii ku xeeran waa lagaa badiyaa kuma iyo malaayiin kaa badisaa soo marta xadiid xadiidkan macnahan iyagii oo dhanba u muuqan hadduu ku muuqdo meel xun baad ku socotaa wey meel xun baad ku socotaa marka iyaaka waxasaa darteed waxaa la yidhahdaa markii mas'alada xadiidaad soo marta macnaa kuusu sawiray intaanay afkaaga ka soo bixin waxaa la raadiyaa ummaddii muslimiintahayd iyo culimmadoodii waxuu macnahan u muuqday ma jira haddii aad weydaba shaydaan baa meel ba meel cidlo ah baa kaaga gacan haadinaya midda kale fahamkaaga markaad fahmayso waa inaadan ku miisaamin maslaxad adigu aad leedahay ama dadaad muranteen oo waxoogay xuruuf idin dhex martay masale aad doonayso ood ku qanacsan tahay inaad meel mariso inaadan ku miiqmiiqin wey saa darteed ba waxaa la yidhaahdaa mas'alada marka hore waxaa la yidhaahdaa baad kadib ku qanac laakiin haddaad ku qanacdo ood kadib baarbaaritaan daliil u raaraadiso waxaan meel uusan lahayn aad ku miiqmiiqdo dhan baa kusoo mari marka fahamkaaga had iyo goor ula noqo ahlulcilmiga marka loo soo jeediye fahamkaaga dhaliil oo lagu yidhahda fahamkaa khalad weye ha iska dhegatirinoo maxaa saa loo leeyahay hadhihire dhaga furan ku dhagayso waxaaba laga yaaba inaad gebi ka sii dhacayso oo lagu soo qabanayo waa in alqaaka hadduu kaa tuuro fahmuka fahamkaaga fii mahaawin meelo daw iyo gebi oo xun hadduu kaa tuuro falaytaka uma laytaka hallaytadaada kadib hallaytadaada ma fahinta inaadan maadan fahmin fahanteen fahmi la-aydaa inaadan fahmin baa ku ronayd kadib wuxuu dib ugu soo noqday alcilmigii alcilmu waljahlu iyo talooyinka inaad qaadatay inaad qaadan weyda maxaa ka dhalan wuxuu ku yihi cilmiga alabkiisa daayi oo dadaal dheeraad iyo ku dhaqan muuji oo ixsaan iyo sabaf muuji oo shicaarkaada iyo astaantaadu ha noqoto cilmigaad baratay khayr ha ku kordhiyo oo fahamkaaga iska ilaali mid godahayuu kaa tuurin satajni xgurata min himaali lcajzi cajiska iyo gaabinta aad ka gaabisay intaa aan kuu sheegay miro waxaad ka guran doontaa aad ka goosan doontaa jahlan jahli ah miro jaahilnimaad ka goosan doontaa haddii dadaalkii iyo daa'imka cilmiga dalabkiisii iyo ku dhaqankiisii iyo daacadnimadiisii lagaa waayo gaabintaad cilmigaa ka gaabisay iyo wixii laaga baahnaa aad samayn weyday jahli baad ka dhaxli doontaa geedaad beeratay iyo xun miro jahli la yidhahdana wuu ku bixi doonaa waxaad ka goosan doontaa geedkaa oo ka guran doontaa jaahilnimo jaahilnimadaa ka goostay mirahaadii oo maxay iyeen watasquru waad yaraan fil cuyuuni indhaha dadka idaa kabirta markaad weynaato marka la waayeelo ee duqayn la noqdo adigoo jaahil ana aad dadka soo dhex fadhiisato isha saad ku dhaafta isha wayn ku dhaafi waa lagu dul marin isha ishu buuxin maysid ilna ku qaban mayso sababtoo ah wax jiraadan ahaynba wax jiraba batilan jaahil baa tahay nin jaahil ahna ishu ma haddii laakiin cilmiga aad baran lahayd markay saa ishu usoo marto isha waad buuxin lahayd oo way ku qaban lahayd macnaa dadka agtooda nin qiimo iyo manzilo le ka noqon maysid nin wax weyn u fadhiya bulshada iyo mujtamacana noqon maysid laakiin haddaad waayeesho ood caalim tahay adigoo gobasha jiifoo sakaraadkii ku hayo baa masale lagu dhih nin waliba wuxuu leeyahay intaa naftu ka bixin hal masala kala had sadarta waxaa arkaysaa rag culimo ah intay waayeeleen laleeyahay masalada iiga jawaab uu leeyahay waan waa yeelay maskaxdayda iyo garashadeeda way daciiftay masaladiina hadda kuma dhiran karee awoodaydi way gaabisay ee hebel iyo hebel iyo u taga culimmadaada oo laleeyahay maya adaan rabnaa inaad noo sheegto maxaa ugu dhegan yahay ninkaa raggii la-ayniga ahaa ee camada ahaa ee jaahilkaa ee guryaha iska fadhiyey qaraabadii ilmihiisu inay soo booqdaan maahane wax wax ku faray iyo wax ogba xataa inuu jirayo inuu jiran yahay inuu waayeelay ma jiro watasquru waad liitaad ku noqon fi lcuyuuni indhaha idaa kabirta markaad weynaato taa waa aragtay anugu waa wada aragnay watufqadu waa lagu waayi in jahilta haddaad jaahil noqoto wa anta baaqin adoo jooga adoo taagan baa inaad joogta wax kuusa jirin oo masaajidka aad ku taxan tahay xaataa haddaad usbuuc maqnaato wax kutabi inaad maqan tahay maaha waayo ishaba ma buuxisid watufqadu waa lagu waayi in jahilta haddaad jaahilaan wax aqoonin tahay anta baaqin adoo jooga baan joogitaankaagu muuqanin oo inaad joogta wax ku ogi aan jirin watuujadu waa lagu heliy oo nin joogaa tahay in calimta haddaad wax taqaan walow fuqidta haba lagu waaye cilmi haddaad taqaanana xataa haddii lagu waayo dadka waa dhex joogtaa cilmigaagii baa jooga kelimadaadii baa joogta waxaa tiri baa joogta raadkaagii baa muuqda saa darteed waa kay culimmadu yidhaahdaan alaqwaanu laa tamuutu bimowti qaa'iliiha aqwaasha ahlulcilmigu ninkii haddii uu dhinto qowlkiisu ma dhinto oo masaladii qowlkii uu lahaa qaala alimaamu shaaficiyu mayn ammaantan iska dhimanaya hadalku shaafici dhimay hadalkiisiina mula dhinta may watuujadu in calimta walow fuqita way shaafici waa halu dhintay weligeenna ma aan arag laakiin wuxuu inala joogaan u aqaanaa masaladan maxay ahayd shaafici baa saa yiri waa taagan yahay soo maarta hadalkiisii baa taagan watuujadu in calimta walow fuqita adoo maqan baad goobta joogtaa majaalista laysku dhuftoo dhan meel baa laga hadli hebel baa saa yirin baa laleeyahay hebel waa saa yirin gobol kastaba sidii nin joogu hadalkaagii taagan yahay doortii dhacdaba dhinac baad kaga jirtaa mana joogtid goorta nin jooga oo jaahilnimo ay ku dhacday inuu maqan yahay inuu joogba aan la ogeynba usan tirsanaynba watadkur waad xasuusan doontaa qawlakii odhaahdaydii hadalkaygaa laka adiga bacda xiinin wakti kadib baad xusan doontaa hadda dalab baad bilaabaysaa oo ardaynimaad bilow tahay waxaa laga yaabaa inaadan si weyn u dareemin laakiin mudda kadib baad xasuusan doontaa idaa xaqan haddii aad si dhaba bihaa argaygiiyo taladayda yowman maalinun camilta u dhaqanto maalinun taladayda haddaad tixgeliso oo nin cirro waayeel ciroobay baan ahay nin waayo arbow soo arkay baan ahay waxaan ku sheegayo waa waayaxaygiiyo tajribadaydii weli adigu wiil yaroo cusub baa tahay waxaan kuu sheegaya maalin hadalkayga haddaad si dhaba u qaadato maalin baad arki doontaa wakti kadib baa intaad areentaad wixii oo dhan taaban doontaa oo waxaa horey usoo aragnay wain hamagtaha haddii aad dayacdo oodan waxba ka soo qaadin oo wanabadta aad tuurta nusxan taladii aad iska tuurto oodan waxba ka soo qaadi waydo oo waamilta aad u leexatood u janjeersato ilaa xutaamin adduunyo burburayso oo iskaba baaba'ayso oo qad jamacta aad urursatay oo shilinka iyo gaariga cayri aad u leexato oo aad kitaabbaxoorto ood iska daysid iyo barashadeedii fa sawfa tacuddu ama tacaddu dib baad ka qaniini doontaa min nadamin min ajli nadamin halayta calayhaa u shallaytaysan tahay taladii baad gacanta qaniini doontaa goorta tala ku dhaafto waawna kaa baryo waxa soo socdana aad aragto baad shallayta gacanta qaniini doontaa wamaa tugni nadaamatu shallayta maxay tari in nadimta haddaa shallaytooto haddaa shallaytee qoomamo maxay tari goor waktigii ku dhaafay goormay arrintaa dhici doontaa idaa absarta haddaad aragto saxbaka asxaabtaadii aad waxbarashada wada bilowdeen fii samaa'in meel kore iyagoo jooga qad irtafacuu kor noqday calayka adiga kaa kor noqday waqad safulta adna hoos aad joogto adigoo hoos joogoo jaahiloo waa yeelay iyo raggiioo samada agteeda digdigbilaynayoo cilmi intay barteen aad u muuqda markii aad aragto markaasaad gacanta qaniini markaas waxay ku leeyahay ninkaa sheekha ma aragtay wogta waagi hore waxaan wada bilownay anun baa waxbarashadii maaxam kaga tegey waxbarashadii ee waxaa laga doonayaa faraajicaha naftaada dib ugu noqo wadacanka talooyinkiibu dib ugu soo noqday nafta dib ugu noqo oo wahsiga iyo leexleexashada iyo adduunye jacaylka ay rabta ka celi wadacanka iska daa alhuweyna luuditaanka iyo gaantiska iska daa alhuweyna waxaa la yidhaha qofka luuditaan meeshan famaa bilbui ma aha luuditaan tudriku mid ku horhaya ma tihid maa alabta waxaad raadinaysa cilmigan la raadinayo iyo darajooyinka uu leeyahay luuditaan iyo cagajiidnimo laguma gaaro xaydxaydasho iyo xoog socod iyo dadaal baa lagu gaaraa laakiin dadkaan iska soo daba soconaya bidhaan dhawrad baa noqon inamaa yakulu diibu mqaasbaanoqon meeshan baad ku walaa takhtar bimaalika walha canhu falaysa almaalu ilaa maa calimta walaa takhtal ha ku kibrin bimaalika xoolahaaga xaraga kibir walha canhu xoolaha ka mashquul maalka aad leedahay intaa iskula weynaato wax jira ha ismugodin oo sidii qaaruun ku dhacday yaanay kugu dhicin walha canhu maalka ka mashquul oo qalbigalaabtaada iyo naftaada ha raacin falayse almaalu maal ma aha ilaa maa calimta waxaa taqaan maane xoolo kuwanaa taqaanan wey waa hooska labadiisa gelin wuuna keeni doonaayo adduunyada wuxuu kudhigi doonaa wagaayatuha idaa fakarta fiiha ka fay'ika aw ka xulmika id xaanta adduunyada haddaad ku fiirsata weydi natiijada gabagabadeeda waa sida hooskaaga ama waxoogay adoo hurda riya aad ka riyootay oo kaleeto wey walaa takhtal ha ku xaraga kibrin ha ku kibrin bimaalika maalkaaga walha canhu ka mashquul falayse almaalu maal ma aha ilaa maa calimta waxaa taqaana oo aan macno lahayn maahane walaysa ma aha lijaahilin nin jaahilihi fi naasi dadka ereyga labada nusqo way kala duwan yihiino annagu nusqii hore yaqiinay macnan bay dhihi jireen walaysa lijaahilin fi naasi macnan nin jaahila dadka dhexdiisa wax macno iyo qiimo uu ku leeyahay ma jiro walow mulku lciraaqi lahu ta'ataa ciraaq iyo intaa dhulkaa barwaaqada ahaan jiray xataa hadduu haysto oo intaa boqortooyo iyo madaxtinimo ka gaaro dadka agtiisa wax macno iyo qiimo uu ku fadhiyo ma laha waxaad ku garanaysan macno iyo qiimo ku fadhiyeen berri jagada ha laga tuuro waa marka koobaad miyaa jiro qiimuu leeyahay inta uu jagada haystana dadka markay majaalistooda ka sheekaysanayaan hebel jaguu haystaa laakiin isaga shaksiyadiisa marka la qiimaynayo waxaa la dhihi kaasi meesha wax kanunbuu ku gaaree odayga kan dhehe kan dhehe kan dhehe kan dhehe jawaan cay unbaa u yaalaaba goobaha lagu fadhiisto la fadhiisto lagu sheekaysto goobta ninkii cilmiga xambaarsanay ammaan iyo sharaf ay u taal marka maxay kuu tahay xukun cayna suuqa kuu taallo haddaad berri weydana in lagu dakana lagu raacda mooyeen aadan wanaag karaynin haddaad aakhira dhibatana xisaab iyo cadaab ku sugay waxaa la yidhi boqortooyooyinkii soo jiray boqortooyo duntay oo maamulkii laga qaaday oo la afgambiyey oon dakana loo haysanin midii diin ahayd jirta baniinku soo fil ninkii xukuumad haystay oo la afgambiyey oo madaxtinimadii laga qaado oon laysu haysanin oon laysdaba ordaynin waxaa jira kuwii tii diinta keliya ninkii meelaha sayidka ka aan jiray reeraha haystay haddii nin kale intuu soo baxo jikadii laga qaado cid isagay waxu raacanaysa isagu inuu dagaalamo maahane oo dakaniyo dembi u haysata ma leh marka walaysa lijaahilin tan waxaa wey jaahil ma ahanin uma sugnaanin fi naasi dadka dhexdooda muqnin wax manfaco iyo waxtar leh mid waxtar iyo dheef dadka agtooda ku leh ma aha walow mulku lciraaqi lahu taata haba u suura gasho ciraaqda inuu boqor ka noqday sayantiqu canka waxaa ka hadli doona cilmuka calmigaagaa fii malaain meel jamaaca iyo majaalis la buuxo cilmigaagu kaa hadli doona oo cilmigaagu majaalista la isugu yimid goobaha sharafta sheegsheegaaga ku badanaya cilmigaaga laakiin cilmigii haddaad sheegi weydo waad soo baratay duurkaad la gashay laakiin wayuktabu canka waa anka iyo calayka waa laguu qorayaa oo dembi bay kugu noqon yowman maalin in ka tanta aad qariso cilmigii haddaad qarisana canka ay calayka waa laguu qorayaa oo dembigeeda aakhara waa lagugula xisaabta oo waajibkii cilmigu waa inaad fidiso dadka gaarsiiso wamaa yudriika maxaa kuu tari tashiidu lmabaani guryo dabaqyo ood dhistood kor u dheeraysan maxay kuu tari idaa biljahli haddii aad jaahilnimo nafsaka naftaadii qad hadanta ku dumiso haddaad naftaadii jaahilnimo ku dumiso guri daarood dhistay oo adigii dunsan tahay maxay kuu tari adigii doqos baa tahay guri daaroo dheerna waa taagtay naftaadina waa doqosh xunoo dumay maxay kuu tari wax macnay kuu tari lama arko marka wuxuu ku leeyahy wamaa yugniika maxay kuu tari tashiidu lmabaani dhismayowga oo la adkeeyo oo la dheereeyo oo daara iyo dabaqyo taago waxay wax tartaa markay naftaadu dhisan tahay laakiin idaa biljahli haddii aad jaahilnimo nafsaka naftaada qad hadamta ku dumiso maxay kuu tari dabaqyo iyo daara dhistay oo taagtay macnaheed waxba kuu tari maysa wey inta dambe haddii aan gallo waxoogay sheekadu istaagi maysa ilaa dhowr iyo toban bayd oo kale halkaasaan ku daynaynaa insha allahu tacaala
اذكر قولتي لك هذا كن واد حسوسا بعد حين وقت كدب باد حسوسا دونتا إذا حق هذا سيدنا بها تلدي دردارنك يوم مارين عملته ودقته وإن هملتها هذا ضيعته ونبتها أن اسكتر تنصحا تلدا وملت أظن لحته إلى حطام أدوية حول أدون وبربرية وقد جمعتها أرورستي فسوف تعد قد قنيني دونتا ندم عليها قوامية شليتان وشليسي سنتي درتي فراها قديني دونتا وما تغني الندامة شليتان ما حيكوتري ويدفعي دونتا إن الدنتا هدق شليتان قواميسو دور تلقوا نافتي إذا أبصرت هذا أركتا شلاي دونتا صحك أصحابتا لأن الخبراشة وضع باللودين في سماء مال سماء عركة قد ارتفعوا عليك يو كاكر نقضي وقد سفلت أدنى وصعد نقضي فراجعها نفسها لدي بغن نقو وودع عنك إسكدا الهوين لوديتان يا عجيتك إسكدا فما بالبطء ما عدا لوديتان يا داهيتان تدرك مثك هليلة يمته ما طلبت واحد رادين يسر ولا تختلك كبر ممالك حولها ولا عنها كم مشغول فليس المال ما إلا ما علمت وحا تقانو بري إسكا باب إماهنه إمسا تاشر عيروبي وليس لجاهل من جاهل إماهن في الناس نظر لحدا مغنين من منفعية واحتر لو ماهن معنى معنى مالها ولو ملك العراق أبا نقط العراق بقرطو يدي له يسر تأتى من أصورة شيء سينطق عنك علمك وقاعد دونا في ملاء قوبة فقرأ وشك شك علمك وتقي دونا ويكتب عنك إيه عليك ولا قوري دونا ولا ويدين آخره يوما ما إذن كتمت هذه أبقارس علمك وما يغنيك محيكوتا لتشهد المباني قريها يا اسمها يا دبقيقة كيتودا إذا بالجهل هدي الجاهل نمو نفسك نفتا قد هدمت كدبيسو وحكو ترميسو
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب, وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتعر شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فأذى عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب سترعى منك ما فيها طعمت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت إن شاء الله عشرة أنت سمعت هنا وكسبر يا مؤمنك ناظمك رحمه الله تعالى شيخ وحسبر بردقة يا مركو الرئيس qofka maalka iyo dhaqaalaha leh laakiin aan aqoon iyo diin waxba ka garanaynin iyo qofka diinta ilaahay yaqaan laakiin hanti iyo maal aan haysanin arrinta labadaasoo la isbarbar dhigana say u kala qiimo badan yihiin la tilmaamana waa arrin nusuusta waxyiga ku sugan oo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam markuu intaa dhameeyo baa waxa uu ku leeyahay maadaama cilmigu ka fadli badan yahay maalka uun dhaqaalo yaraan faqiirnimo wax kuma dhinto wax kuma yeesho waxa muhimka ee aasaaskiihi dunidu waa maalmo kooban ee markaad aakhiro aado maxruum faqiiraad noqon doontaa mise in maalqabeenoo rabbi agtii ka taajiraad noqon doontaa waaya waxa aasaaskiiya lafdhabartaa ee inay raasumaalka kuu noqotaad ku xisaabtamaysa ah kadib wuxuu yidhi waxaa ila taladaa kuu soo jeedinayo waxaa kula ku fiican inaad qaadato haddaad qaadan weydo waad ku khasaari haddii aad qaadatana waad ku faa'iidi adduunyadu haddana mar labaad dib ugu soo noqdayoo quluubteenna ay aada ugu xidhan tahay markaasuu wuxuu yidhi adduunyadu waxba maaha inana waxayn waxaad ku garan hal marna waad faraxdaa wakhtiyo badanna murugo iyo tiiraanka naxdin baad ku noolaataa haddaad u fiirsato duniduna waa hurdo waxoogay lagu riyooday ama hoos galbeed isbedelay wey qofka muslimkiihi dunida goortuu joogo xabsi buu ku jiraa hadduu iimaan iyo camal saalixa la yimaado ma aha haddaba qof xabsi ku jiro oo xabsi jeceli ma jire daartada raaxada waa jannada iyo aakhire iyada u shaqayso waaba xabsigan gudihiisa ha isku dhadhajinin oo tiirashiisa ha isku nabnabine dunida ceebteeda waxaa weeye hadda waxbaad ka cunaysaa iyadunbaa dib kuu quudan doonta ku nafaqaysan doonta ku cuni doonta iyadaad wax ka cunaysa wixii ka soo baxay ee dusheeda unbaa adigana dib kuu cuni doonta ku diiran doonta dharkeeda haddaad isku hadlaysana cibaado iyo alla kacabsi intaad ka qaawanaato baa qiyaamada dharba laguu xiraynin haddii aad laakiin dharkeedaadan isku hadlaynin oodan hami ka dhigan ood cabsida ilaahay iyo taqwada dharkeeda kulli ku dadaasho aakhiraa dhar laguu xiri oo dadka jannada loogu raaxayaad noqon waxaase la yaab leh maalin kasta qof baad aasaysaa ama aad taqaan ama xigti iyo qaraaba maalin kasta qof baad aasaysaa waxaadna ku moodaa kuwa waxaad la aasayo halka ay mareen ee malakumowdkaa guray ee gurbiye madaxa guray inuunan adiga kuguba soo socon baad ismoodaa sidaad u dhaqmaysa marka lagu eego waxaad ogaataa dunidan looma abuurin inaad weligaa joogto inaad safar ku martaa laguu abuuray ee wixii laguu abuuray ku dadaal saad mirihiisa ku goosan lahayd ee ku xaqiijin lahayd haddii dunida geesaha laga dumiyo hamigaagu diintaada saa u badbaadin lahayd ha noqotoo badbaadi goorta la dumiyana dhinacaaga ka sii dumi oo qiimo badanba yaanay kula noqonoo murugo iyo welwel yaanay kaa hayne haddaad aragto dunidoo geesaha ka soo goonaysa welwelgaaga iyo hamigaagu diintaada saad ku badbaadin lahayd ha kuu noqdo haddii adduunyo aad weydo asigaad aakhare ku liibaanto oo iimaan iyo camal saalix ilaahay ku waafajiyo waxba ha ka fikirino ha ka welwelin wixii adduunyo ku dhaafa sababto waxaad adduunyo ka heshaay qiimo ma aha haddii aad aakhare weydo intaa way cashirkeena murtida gabagabaysa marka waxuu leeyahay jacalta almaala xoolihiibaa waxaad ka dhigtay fowqa alcilmi cilmiga kuwa ka sarreeyay kula noqdeenoo damcaaga iyo doonitaankaagu maalka iyo xoolaha kaa qiimo badan cilmiga iyo khayrkii barashadiisa waxaanad saa uga dhigtay sababtu mafcuulilaajliga dhegeyso mafcuulilaajliga dhegeyso jahlan liajli jahlin jaahilnimo iyo aqoon darro ku horaysa darteed bay maalku kaa qiimo badnaaday cilmigii iyo diintii iyo khayrkii lacamruka noloshaadii iyo jiritaankaagay ahaatay waa eray carabka arabka aada ugu dareeray oon dhaar xaqiiqaa looga jeedin fi lqadiyati arrintanaad saa u kala xukuntay maa cadalta cadaalad maadan samayn marka intaad cilmiga iyo maalka isbarbar dhigtay uu maalku kaala qiimo badnaaday waxaad tahay nin jaahilan waxba kala garanaynin oo aqoon la'aan iyo xog la'aani haysee xukunkaaga iyo qadahaagu cadaalad ma aha waxaan ku dhaara hadalkay ku adkaynayaa buu leeyahay inayna arrintaasi cadaalad ahayn oo nabigeennaba sooma dhihin alqudaatu alaaata nimanka waa xukumay saddex weeye inaani fi nnaari wa waaxidun fi ljannati labana naartay geli doonaan midna jannadu geli labada naarta geli waxaa la yidhi rajulun qadaa calaa jahlin baa ka mida qof isagoo jaahila uu xukumay ama xaqii ha waafaqo ama ha garab maree indha adaygiisa iyo jur'adiisa darteed waa nin baan rabbi ka xishoonayninna xarig xirino cadaaladba agmari karine isaga naarta gee nin kastaoo qaadi oo wax xukuma isagoo jaahila wax kala garanaynin haddee xukunkiisu cadaaladba ma noqon karo waayo wuxuu ku salaysan yahay oo cuskadayba lama arko saa darteed wuxuu ku yidhi jacalta almaala fowqa alcilmi jahlan xukunka aad saa u kala xukuntee maalka door biday jaahilnibaa kuu geysay nin jaahila xukunkii cadaalad ma noqon karaa waa maa lacamruka fi lqadiyati arrintan iyo xukunka maa cadaalta cadaalad maadan samayn inaadan cadaalad samaynin maan cadayn hortaada soo dhigaya fiiri buu ku yidhi wa baynahumaa waxaa labadooda u dhexeeya maalka iyo cilmiga binasi lwaxyi waxyiga qur-aanka naskiisa iyo sunnada nabiga haddii lagu soo noqdo waxaa erayadooda ku cadcad bawnun farqi weyno u dhexeeya kala sarreeyaanoo cilmigu inuu ka sarreeyo baa nusuusta kitaabka iyo sunnada ka buuxdo ku cad sidee baad u dabagediyi karta adigu sataclamu waad ogaan tusaale ahaan idaa taaha haddaad suuratu taaha qaraata akhrido idaa taaha qaraata waxay leeyihin wuxuu uga jeedaa qowluhu tacaala waqul rabbi zidnii cilma rabbi waxaad ii siyaadisaa cilmi laakiin ilaahay markuu amray ambiyadiisiibu wuxuu amrayaa oo afdal min afdalu khalqihi wa afdalu bashariyati dabaqadii ugu fadli badnayd baa wuxuu leeyahay rabbigiin waxaad weydiisataan rabbi ow cilmi ii ziyaadi waa darajo ay ambiyadu sii dalbayaan oo sii doonaya rabbi sii weydiisanayaan laakiin kuma jirto waxa la yidhahda qur-aanka iyo ducooyinka rabbi zidnii maan ma leh laakiin rabbi zidnii cilman baa la hayaa nusuusta qur-aankana waa tara badan tahayo qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun nin wax yaqaanin iyo jaahil dhaga xiran maaba isku midoo laisbarba dhihi karaa yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaatin darajooyin baa la kor yeelay kuwii ilaahay rumeeyey iyo cilmigana la siiyey kuwa cilmiga ahay darajooyin sarsare ayay joogaan kan miskiinka wuxuu ku leeyahay sidee baad markintaad qadiyaddu ay cadaalad noqon kartaa qadiyad nusuustii waxyiga kitaabka iyo sunnadu intay isbarbar dhigeen cilmigeenu aad uga sarreeya ay sheegeen in cilmigeenu asla mariyo qadiyad aynan cadaalad noqon karin ninka xukumayna uu jaahil yahay way ka caddahay markaasu haddana isbarbar dhig buu samaynayaa ninka adduunyada maalka ah waxyaabaa lagu bidhaansadaa jira ninku markuu maal leeyahay dadku ka dhex muuqdaa calan baa u mudanaya ninku markuu maal leeyahay guryo iyo kuraas iyo waxaalaad moodo dibi fadhida kuraasta guryaha tale dibida fadhida iyo xoogay muraayadaha ah xoogay barkimaha la saarayo iyo buraashyo si fiican loo soo hagaajiyey buu guryaha dhigtaayoo meelaha saartaa markuu gaadiidka saarayana gaari cusub iyo mid qurux badan iyo moodeelkii cusbaaya hadda soo baxay iyo markii magaalada laga soo dhacdhacana had maalin kastaba gabar yaroo gabdhaha ka dhaqaaqaysa buu dhexda kaga dhacaa saddexdaa mus afarta arrimood unbaa u muhiimsanba ninka maalka leh wixii uu maalka loogu taamin xoolaha loo raadinayo afar laakiin afar kale aad garab taara oo ninka cilmiga la dhegayso lain rafaca alghaniyu ninka xoolaha leh hadduu kor u qaado liwaa'a maalin calan taajir baanahay hadduu degdegbegbekala siiyo laanta adiguba liwaa'a cilmika aqoontaada calankeedaa qad rafactaa kor yeeshay xagga markuu calan maalqabeed taajir baanahay ka taago adna xagga calan caalim baanahay oo wax baan aqaanaabaad ka taagi markaad isgarab taagtaan kan nin waxooga dad ku wata maahane nin niyad jacayl ugu soo aadi maba jiro hadhow marka wax laga soo qaatana warkii tuugahabaa waxay soo siiyeen baa la dhihi sooma kuwa hareerihiisa joogana waxa ay ka shaqaynayaan si xoolaha loo xado ama isaga dishirqool loogu dhigo xoolihiisa loo qaato adiga laakiin markaa cilmigaaga ku yeesho inta kuu imanaysaay horta qof ku fikiri ma jiro intuu wax ku yeeloo kuu soo dhaco habeen inuu cilmigaagii qaatan soo marray sooma hadday tuugada nairobi o dhan isu timaado guriga kuugu soo dhacdo hadday ku dilaan cilmigaaga waa mula dhiman waxbay ka dheefi sidaa darteed adiga cidday kuu timaadaay waa ciday daacadbiyo wanaag ka tahay haddaba cilmigu waa ka qiimo badan yahay keliya ha eegin calankan shilimaa muuqda hadduu lacag shilimi iyo doolar ku sawirto adna calan ay kitaab iyo buug ku sawiran yihiin baa dhinaca kale ka taagan dadka mujtamacana waxaa u manfaco badan lagana jecel yahay qofkii aqoon iyo waxtarkeedana laga jecel yahay wax badan aragte waxaa soo haray kuraastii iyo fadhiyadii baa soo haray soo maaha lain jalasa alqaniyu ninkii xoolaha ahay haddii uu ku fadhiisto cala alxashaaric kuraas sariiro furaashyo iyo barkimo dhex hoosta wax lagaga cubayo mara dusha lagaga tolay xashaaixshu wuu cubay weeye mara baa intii lasoo qaaday noocay doonaya midabkay doonaya xarkay doonaya hala ahaatee unbaa gudaha wax la geliyey ama suuf baa la geliyey ama isbuyaa la geliyey ama geedaa la geliyey waxunbaa intii dhex lagaga cubay baa afka lagaga tolay ama hareeraha waxoogay dabaariya xaqaan laga mariyey soo maaha kuwa haddii uu ku farfadhiisto oo xusullada garbaha dhigto oo dhinac dhinac ugu seexdo la'aanta adiguba cilmigaaga dartiibaad calalkawaakibi xidigaha qadyalastaa ku fadhiisatay cilmigaagu xidigahaad joogtaa adiguna xidigaha hawadaada ka bigbig leedahay isaguna marya la cub isbuunyo la buuxbuuxiyey buu wax mooday wain rakiba haddii uu fuulo aljiyaada gaadiidka waan wanaagsan musawamaatin la calaamadeeyey oo astaamo gaara sumad gaaro isaga lagu garta u leh oo kuwa qiimaha badan iyo modeelkii u dambeeyey iyo mid intaasoo nooca hadduu soo qaato cid aniga ma aqaano wadanka waa ku cusbaya magacyada gaadiidkaaad u qiimaysaan ma aqaanin waayihii ugu dambeysay waxaa la dhihi jiray ama b m w buu wataa ama mercedes benz buu wataa waxyaabaha lamidka ah ma aqaan iyaga weli calanka wata miya soo laga qaaday hadda ya taargada la sheegaa baa la yidhi hadda taargadiisu goor mu soo baxa baa la yidhahda mid taarga cusub buu wataa nin halkiisu bigbig leeyahay haddii la soo agmaro alamiga garaaci buu wataa haddii la yidhaahdo waa in rarkiiba hadduu fuulo aljiyaada gaadiidka wanaagsan fardaha wanaagsan baa la dhihi jiray lakin gaadiid kastoo wanaagsan baa noqonaya musawamaatin oo weliba la calaamadeeyo gaar looga soocay waxa kuwa kale ka fiican laanta adiguba manaahij ataqwa duruqda rabbi looga cabsado raallihaanshihiisa iyo daartiisa aakhare lagu gaaro baad qad rakibta fuushay ninka gaadiidka afwa saaraado laakiin waa nin indhala oo mugdi hagabsanaya wey oo isagoo saa u saaran hadday qalaf naftu maanta ka tiraahdo meeluu ku socday iyo jiduu saarra aan ogeyn oo qaaruunba soo intuusu soo qurxiyey oo fakharaja fii kharaja calaa qowmihi fii ziinatih aad intuu soo qurxiyey bay masaakiintii aan wax garanaynin baa waxay yidhaahdeen yaa layta lana mila maa uutiya qaaruun alla shalaytada yada bay dheheen allah yaana siiya qaaruun wuxuu heloo kaleeto oo maxaa dhacay inahu laduu xadin caliim nin nasiib weyn wey alla ayaa badanaa bay dheheen tabaha gacanta saareen laakiin raggii cilmiga ah maxay u joogeen qaala aladiina uutuu lcilma waylakum hawaabu allahi khayrun liman aamana wacamila saalixa ilaahay abaalgudka agtiisa yaala baa u khayr badan qofkii alla rumeeya camal saalixana la yimaada walaa yulaqaaha ila asaabiruun qof diinta ilaahay ku dhaqan iyo barasho ku dadaalay maahan balka dhibaatadiisi ninku fiiriya cid kale lalama kulmiyo wargosala ku jirta xataa naga dami maxaa dhacay maalinkii dambe idila ninkani waa qurux birbirka un baa la eegaye wuxuu ahaa ile nin dow ku socda oo nalku u dansan yaho indhala isna inuu waxka isu haysta si uu socday u haragoonayey fakasafnaa bihi wabidaarihi اlarda marka isaga iyo hantidiisii oo dhanba dhulkaanu la goynay qoladii shalay way arkeen isagoo la arko waa uu nin gaarigiisa u soo cayrinayey isagoo garanay nin buu daraq ku yidhi aan lagaba soo noqonayn oo haddii wiish la keeno iyo haddii loo faragodo iyo haddii qolyaha gurmo deg dega la keeno iyo hadday diyaarada xarga soo soo sii daayeen xataa aan waxba laga soo bixin karin qoladii shalay lahayd alla ayaan badanaa way iska way kala fireeyeen luqadaasay garanayaan dhalinyarada magaaladii rifaad u galeen gadaal bay u dhashadeen markaasay waxay yidhaahdeen ilan ilaahay qof aan waxbaba ahayn oo meel xun ku socda xoolo wuu iska siiyaa alla ayaan badninaa ilahay baan xoolana siinin halkaa marmara lahayn mogta shalay ayaan badninaa maanta badninaa wakaa jahli uu fiiri ninka jaahilkii mawqif ma leh mabda rasmiga loogu sohaaga ma leh maalinba waa calooshii iyo farjigii la ciyaar halkaa hortiisa wax ka muuqda uu qiimeeyaa maanta ninka dadka ugu xuni hadduu xoolo yeesho isagaasuu lugaha u masaxayoo adsayd iyo boqora buu yidhahdaa caqilku waa tir halkaasay maraan laakiin wixii qaaruun ku dhacay unbaa sideeda ase xoolahani ninkan daaruu dhisay gaadhigii taarikada cusbana wuu saaraa ajali hadday timaado ma waxbaa raacay adiga laakiin manaahij taqwa intaad fuushay baa halkan markaad ka fuushay hayweyga taqwada buu ilaa jannada kuay iyadoon kontarool lahayn oon booliskoo joojinin oon kastam iyo traafig aan lahayn waay jannada kaa gelin labadan labadaa jima wax laisbarbar dhigaba ah gabdhihii baa yimid soo maah kii ragaha gabdhe laga raaciye wa mahma ftada mar kasta uu bikro jabiyo uu jabsado abani gabdhaha yarkee ugubkiiyo bikrada mar kasta uu gabadh yar aroosoo la gudbigabikrojabiba taasi wuxuu ku leeyahay fakan badana bikrin intaad mid uguba oo min alxikami xikmad iyo aqoona iftadadta haddaad bikro jabisay inta isagoo halkaa ku mashquulsanaa ee caroo dhan uu halkaa laga tabayey ee halkaa ceeb maqda lagu hayaa guriga dhexdiisaah adigu intaasoo xikmad iyo mas'alo oo cusub baad dul istaagtay adugu waxaad haysaa natiijo ku raacday isna waxoogay kulaylunbaa intuu ka dabuu berri hayaa soo maha tani way duugoobi waanu mid cusub daydayaa adigu laakiin tii cimriga aha kugu furto habeen kastaba wax dhan oo qarsoonaan baad salkiisa gaari ummadda mujtamacaana kan isagun baa naftiisa meelaha u marmaraye adigu waxa aad ogaatay eed samaysay waa wax adiga iyo ummadaba anfici hadday mar tahay walaysa maaha yaduruka mid ku dhibayo aliqtaaru xoola yaraan iyo dhaqaala yaraani ku dhibi maysa shaan waxba ku yeeli mayso waxbay waan dhaqaalo yarahay ama faqrigu waxba ku yeeli maayo idaa maa anta haddii adigu rabbaka rabbiga qad carafta aad aqoonsatoo taqaano haddaad rabbigaa taqaano faqri wax ku yeeli maayo wixii laguu qorayna inaadan waayaynin baad og tahay waxaan laguu qorinna inaadan helaynin baad og tahay rabbigaa haddaad taqaana waxaad dunida u joogto waa taqaanaa haddaad ka tagta meelaad aadina waa taqaan laakiin nimaan rabbigii aqoonin rabbigii nimaan aqoonin marka dambe maalkiisaa dil waxaa laga yaabaa inaan in badan ku arag meelahan nin maalkiisu dilay laakiin dunida maalka badani maalin kasta maalkoodaa dila gaari la gadoomay kama hadlayo waxaan arkay niman badan oo intay wax yar ka khasaareen isdaldalay idinku weli muusoo gasheen qof daldalan oo xarig intuu isku xiray mayl oo isaga ismarjiisciijiyey ma soo martay maartay midab laba iyo saddex ka badan baan ugu soo galay meeshii shaqadii iyo shirkadihii uu lahaa oo waxbay ama naagtiisa ay islaamiyeen ama waxoogay qolihii cashuuruhu ay yar wareeriyeen ama waxoogay safqad ku yar khasaaray oo intuu xarig ka soo lalmistay luquntii iska ciijiyey shaqadihii soo ka lahay oo qayluna nagu soo dhexdhaceen rag baa naga waalan gaaray shaqa nin maalin ugu soo horeeyey ninuu dhowr iyo toban sana la shaqaynayay oo maalqabeen habu subaxi dambe albaabka markuu furay inta qolada shaqaynaysana markaa isaga waxoogay isyaanada ahay oo kaaba uha saad u soo galay umbuu ninkii meesha lahay oo daldalan oo meyd oo meesha ka lalmada hoostiisana warqadu qoray taallo adduunyada ku cajisay waanan ku fashilmay natiijiya markay u socotaan garan waayey inaan ka tagon isdilaan go'aanada ay ku qoran tahay ninkii wuu isku dhexyaaci gaaray toddobaad baa masaajid lagu lalahaa ninka yuusan waalan waa kii arkay yuusan waalan lahahayo ninka adduunyada ku fashilmay buuri oo xoolo wuu haystay intaasoo daaradii sharikado daba lahaa kuwa xooluhu marka dambe intay ku wareeriyaan baa dhima ninba ninkuu ka xoolo badan yahay wuu ka walwaliyahami badan yahay sooma ninba ninkuu ka xoolo badan yahay wuu ka hurdayar yahay man zaada dirhaman zaada hamu baa kala yidhahda bal adigaa iska fadhiya caawa inta lagu yimaado toban kun oo doolar ha lagu siiyo seexanays berisaa dhahdaan baadiyo xagaad u dhaqaasta mashruuciyad gelisa saad u u xoqanayso unbaa salaaddaas wax lagugu aadaami adoo laba idhood isgelinin laakiin haddaad rabbigii nin yaqaano tahay wixii ilaahay kuu qorayna inaadan waayaynin aad og tahay risiq lagu qorayna inuusan ku gafaynin aad og tahay walaysa yaduruka aliqtaaru faqri kuma dhibayo shay-an waxbana kuuma dhibayo oo ku geysan maayo idaa maa anta haddii adigu rabbaka qad carafta rabbiga aad aqoonsato famaadaa cindahu maxaad agtiisa ku leedahay laka adiga min jamiilin alla agtiisa maxaa wax quruxsan oo qiimo badan oo wanaagsan aad ku leedahay idaa bifinaa'i aacatihi haddii alla aacadiisii iyo agagaarkeeda iyo hareeraheeduun anakta aad geelaaga fariisato jilbahaga dhigato haddaad jilbahaga ilaahay aacadiisa aadun saa ugu wareegaysato kobidhacan kaga timaado ma dhinaca salaada kaga timaado ma dhinaca soonka kaga timaado ma dhinaca sadaqada kaga timaado ma dhinaca adkaarta iyo qur-aan akhrisayaad kaga timaado anwaacda kala duwan mid markaad ku caajistaba haddaad mid kaleoo ka duwan oo daacada ilahay un saa ugu wareegto ma taqaanaa alla agtiisa waxa ku yaalla mid baan ka sheegaynaa alla agtiisa waxa yaalla ee jannada ah jannada ma taqaanaa ninka ugu faqiirsan ee ugu saboolsan ee haddii luqada lagu hadlo hadda inagu aan wax ku miisaano la yidhaahdo qaaraan ma galo qofkaan qaaraanka loo doonin qofkaas qof qaaraan gala ma aha jannada ninka la yidhahdo ma taqaana waa ninka hadduu dunida o dhan biilo oo biilka dunida o dhan nafley oo dhan la saaro bad iyo barriba aan xoolihiisa waxba ka tabanin oo iska dhiman maalkiisa iyo hantidiisa waa nin weliba intuu naar galay oo laga soo saaray in qofkii naar laga soo saaray qof ugu dambeeyey uu noqday baa waxaa la yidhi tamana wax uun ilaahay ka damaco qalbigaaga iyo maskaxdaada waxuun gasho wuu waday wuu waday wuu waday in allaalay intuu ku fikiri karay markay ka dhammaatay